maalintii shalay ahayd waxaa dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya ka dhacay arrin muujinaysa halista ay wajahayaan dadka soomaaliyeed ee halkaasi deggan iyo halka uu maraya gumaysiga gurracan ee higsanaysa dowladda ethoobiya kaasi oo ay doonaysa in dhulkaasi gumaysigeeda ku jira ay gebi ahaanba kaga faramaroojiso ummadda soomaaliyeed shir ballaaran iyo fadhi ay albaabada u xirnaayeen oo ay soo qabanqaabisay dowladda xabashida ah ee ethoobiya ayaa ka socda magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed sidoo kalena fadhiga u ah maamulka mustafa cagjar ee raacsan xabashida shirkan ayaana waxaa ka soo qayb galay odayaal dabadhilif u ah dowladda ethoobiya ajandayaashii lagu karkarinayey shirka iyo qodobadiisa aasaasiga ahaa ayaa waxaa ka mid ah in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed loo saxiixa qowmiyado kale oo ethoobiyan ah lana ansixiya in ay horaanba iyagu lahaayeen kuwaasi oo ay qowmiyadda amxaaradu ka mid tahay cabdisalaan sheekh oo ah falanqeeyo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa ka warbixiyey shirka iyo waxaa ku qarsoon guntiisa hoose isagoona faahfaahiyey qaabka uu u dhacay etoobiya de arrimo badan baa ka socda oo ay ka mid tahay arrintan etoobiya ay hadda jijigo shirkan lagu qabanayey shirkan wuxuu ahaa shir uu qabtay guddiga mccaker commissionka la dhaho guddiga dib u heshiisiinta qaran jijigo maanta waxa ka dhacayna waxay ahayd waxa meesha ka dhacay baa wuxuu aha waxyaab leh meesha waxaa fagaarihii laga sheegay in dadka deegaanka ay degan yihiin dadka soomaalida iyo qowmiyadaha kale oo boqol kiiba afartan ah soomaalida oo boqol kiiba lixdan iyo qowmiyadaha kale oo boqol kiiba afartan waxaasaa si si dee wax sir ah maaha laakiin fagaarihii baa laga sheegay shirka lagu hayay waxay ku noqotay dadkii soomaaliyeed waxyaab iyo iyo fajac ku rida ayay runtii noqotay sidoo kale falanqeeya cabdisalaan ayaa carabka ku dhuftay in ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ee ethoobiyaanka wakiilka ogaha dhulka soomaali galbeed uu taageerayo gumaysi weliba oo ay ethoobiyaanka la soo damcaan ummadda soomaalida si uu u ilaashado kursigiisa dhanka kalena uu u raaligeliyo abay axmed sidoo kale deegaankan annaga unbaale cid kale nalama lahane sidee waxa yeelalana siiyo cidi noola qaybsanayba ayaa ayaa doodu ka dhalatay laakiin dee ninka meesha joogay mustafa cagjar oo isagu kursigiisa difaacanaya oo axmaare kasbo oo xagga federaalka marka la joogo ha ku difaacaan isleh ayaa fawdo ka wada walaal deegaanka waa halis weyn walaal waa halis weyn waa wax waa wax jiilka soo socda xataa taabanaya mustaqbalkoogii waa halis jiritaan marka lagu yidhaaho deegaanka soomaalida boqol kiiba afartan qowmiyado kalaa degan waxay ka dhigan tahay kalabadh deegaanka soomaalida idinku ma lihidna ayay ka dhigan tahay dadka soomaaliyeedu waana arrin runtii wax wax wax yacni wax la dhayeelsan kara maaha waa waa dagaal toosahoo soomaalida lagu iclaamiyo weeyaan dowladda nasaarada ah ee ethoobiya ayaa waayihii u dambeeyey muujinaysay sida ay ugu biratomanayso qaadashada dhulka muslimka ah ee soomaaliyeed kadib markii ay isdareensiisay in uu baylah yahay cid ka difaacanaysana aanay jirin iyadoona maamulada ka jira soomaaliya marka laga reeba xarakada mujaahidiinta al-shabaab giddigood meel ku hubsatay siday aqoon-yahanadu sheegayaanna hamigan ayaa xabashida u dhawoobi kara haddii aanay bulshada soomaaliyeed u qalab qaadan difaacashada diinteeda iyo dalkeeda